أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecelnahayow meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta oo dhac iyo burburin ka geystay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho boqolaal ganacsato soomaaliyeed oo tallaabadaasi ku hanti beelay machad ameerikaan ah oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay wuxuu aqoonsiga somalilan uga dhigan yahay maamulka yuhuudda halkee ayuu ku sugan yahay cabdiraxmaan ciro madaxweynaha maamulka shaadla dirirka ah ee somalilan maxaase ka jira inuu safar dhuumasho ah ku joogo yuhuudda baraha bulshada oo si kala duwan looga falanqaynayo dekedda magaalada muqdisho oo maalmo xiriir ah u xidhan turkiga iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heno waxaa ka mid a kulan xasaasi ah oo u dhexeeyey aqoon-yahanada waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada jubbada hoose abwaanada iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo dhowaan ku soo dhammaaday degmada kamsuuma haddaba maxaa looga hadlay kulankaas maxaase ka soo baxay kulanka kadib toog ama baratan xagga shiishka ah oo la qabtay faafareebka wararka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan inshaa allah in ka badan toddoba boqol oo qoys oo danyar ah oo ka faa'iidaystay mashruuc raashiin qaybin ah oo ay samaysay wilaayadda islaamiga ah ee baay qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba barnaamijka faafareebka wararka inta aan ku guda jirno ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maleeshiyaad murtadiin ah ayaa dhac iyo burburin ka geystay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho halkaas oo boqolaal ganacsato soomaaliyeed ah ay ku hantibeeleen qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba qodobkaasi inoo soo gudbiya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmanaynaa ciidamada mujaahidiintu waxaay maanta agagaarka degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose kamiin ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashadu waa hal murtad dhaawacuna waa murtad kale khaniimadu waa gaari sagsiiga iyo qori e k afartan iyo toddoba ah murtadka ku dhaawacmay weerarkan kamiinka ah ayaa magaciisa lagu sheegay siyaasan dheere kaasi oo dhibaato ba-an ku hayay dadka safarka ah iyo kuwa ku dhaqan degmada afmadow lacagaha baadda ahna ka qaadi jiray halka murtadka bakhtiyeena magaciisa lagu sheegay cabdiganay isagana waxa uu ka mid ahaa murtadiinta dhibaatooyinka ku hayay dadka safarka ah lacagaha baadda ahna ka qaadi jiray waxaan markaana soo qabanayaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegramka kataib al akhbaariya waxay maanta baahisay muuqaal soo bandhigayaa weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadda buulajameeco ee magaalada baydhaba ee wilaayada bay muuqaalkan ayaana la daawan karaa ku dhowaad laba daqiiqo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muxuu aqoonsiga somalilan uga dhigan yahay maamulka yuhuudda the washington institute for near east policy oo ah macad si gaar ah diiradda u saara siyaasadda iyo amniga waxa loogu yeero bariga dhexe ayaa falanqayn ku sameeyey aqoonsiga somalilan waxa uu uga dhigan yahay maamulka yuhuudda wuxuu xusay in sahaynadu ay u aragto fursad muhiim ah oo ay dib ugu soo ceshan karto saameynteedii istaraatiijiyadeed ee marinka badda cas gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii uu xumaaday xiriirkii ay la lahayd dalalka eritereya iyo suudaan maadaama somalilan ay leedahay xeeb dhararkeedu yahay siddeed boqol iyo konton kilomitir oo ku waadan dalka yemen ayay warbixintu xustay in yuhuuddu ay u sahlayso in ay kormeerto dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo inay hesho marin ay u adeegsato ciidankeeda marka loo baahdo macadku wuxuu tilmaamay in etoobiya oo horey is-afgarad ula gashay somalilan si ay u hesho dekedda berbera ay weli ka gaabsanayso inay aqoonsi rasmi ah bixiso halka dalal badan oo afrikaan iyo kuwa carbeedba isugu jira ay cambaareeyeen aqoonsiga yuhuudda ee somalilan machadka wuxuu ka shanqariyey in ciro uu rajaynayo in aqoonsiga uu ka helay sahaynada uu dhiiragelinayo dalal kale oo waaweyn sida maraykanka ingiriiska iyo hindiya oo ay dib u eegaan mowqifkooda ku aadan aqoonsiga somalilan warbixinta oo arrintan sii faahfaahisay ayaa sheegtay in wax badan ay ku xirnaan doonaan haddii maamulka cusub ee maraykanku uu aqbali doono madax bannaanida somalilan taasi oo bedeli karta xaaladda siyaasadeed ee geeska afrika inkastoo somalilan ay diiday ay tiri warbixintu inay yuhuudda siinayso saldhigyo ciidan haddana xiriirkan cusub wuxuu somalilan gelinayaa dhexbartamaha loolanka quwadaha waaweyn ee ka jira marinka muhiimka ah ee badda cas waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada gurgurtay oo burburin ka geystay suuqa bakaaraha maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda riddada xasan gurguurte u hubaysay dhulboobka ka socda caasimadda muqdisho waxay saacadihii lasoo dhaafay burburin ka geysteen suuqa bakaaraha ee gobolka banaadir kooxda riddada ayaa maleeshiyadan ku soo daadisay suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dharka loo yaqaan huudhayda waxayna halkaas ka geysteen dhac iyo burburin ka dhana goobaha ganacsi ee dadka shacabka ganacsatada suuqan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in aan lagu wargelin in ay alaabtooda ka rartaan suuqa waxay sidoo kale sheegeen in loo diiday inay galaan goobta si ay u soo daabushaan dharka ay iibinayeen ganacsatada dhaca loo geystay oo u badan haween ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka riddada ay rarteen alaabihii halkaasi u yiilay waxay sidoo kale ka dhawaajiyeen in wixii soo haray ay maleeshiyadaasi cagaf geliyeen oo ay burburiyeen ilwareedyo kale ayaa sheegay in falkaasi ay hogaaminayeen saraakiil uu ka mid yahay gudoomiyaha kooxda riddada ah ugu magacaaban degmada howlwadaag waxay wararku intaas ku darayaan in markii dhaca iyo boobka dhuleed ay geysteen maleeshiyada riddada ah ay goobta xirteen oo ay jiingado ku soo wareejiyeen waxay tani qayb ka tahay boobka dhuleed ee madaxda kooxda riddada ah ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhulboobka ayaa si isku mid ah u saameeyey dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay haddii ay ahaan lahaayeen guryaha la degan yahay kuwa furan iyo goobaha ganacsiga waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dekedda muqdisho oo maalmo xiriir ah u xiran turkiga iyo wasiir ka tirsan xukuumadda muqdisho waxaa muddo maalmo ah xiran dekedda magaalada muqdisho kadib markii turkiga iyo wasiir ka tirsan xukuumadda muqdisho ay lacago baad ah kusoo rogeen ganacsatada muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa gebi ahaanba xiran dekedda magaalada muqdisho kadib markii wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumaddaasi cabdulqaadir maxamed nuur maareeyaha dekedda iyo shirkadda albayrag ee uu turkigu leeyahay lacago kusoo rogeen ganacsatada ganacsatada uu diiday lacagahaasi ayaa waxa ay sababtay in gebi ahaanba ay joogsadaan howlihii ka socday dekedda muddo saddex maalmood ah habmaamulkan cusub ee la doonayo in laga hirgeliyo dekedda ayaa waxa ay ganacsatadu sheegeen in ay si wadajir ah u wataan wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda muqdisho maareeyaha dekedda iyo shirkadda albayrag ee turkigu leeyahay sida ay ganacsatadu sheegeen lacagahan cusub ayaa lagu saleeyey sugidda amniga dekedda adeegsiga eeyaha baaritaanka waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagneyd waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalaynta ugu weyn ee saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ka taagnayd waxay ahayd halka uu ku sugan yahay murtad cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamul goboleedka shaadaladirarka ah ee somalilan wararka la isla dhex marayo waxaa ka mid ah in murtad cabdiraxmaan ciro uu ku sugan yahay magaalada talabiib oo uu halkaasi dhuumasho ku tagay wararka qaar waxay leeyihiin waxa uu u socdaalay dhanka wadanka iskutagga imaaraadka carabta halka wararka qaarna ay sheegayaan in murtad cabdiraxmaan ciro madaxa maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan uusan soo xaadirin xafiiskiisa balse aysan ogeyn halka uu ku maqan yahay wararka qaar waxay leeyihiin murtadkan waxa uu ka duulay magaalada berbera wararka la isla dhex marayo sidoo kale waxaa ka mid ah in murtad cabdiraxmaan ciro ay qaaday diyaarad ay adeegsadaan sirdoonka maamulka gumaystaha yahuudda sida laga arki karo mowqica flight rather diyaaradda ay adeegsadaan sirdoonka gumaystaha yahuudda oo lagu magacaabo hawkar sideed boqol x b private jet oo wadata nambarka t sn n k s ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa kadibna ay halkaasi ka duushay islamarkaana ay dul martay dhulka soomaali galbeed ee etoobiya ay gumaysato ayna sii dulmartay jabuuti iyadoo kadibna dul martay biyaha badda cas iyo wadamo kale oo dhowr ah ay sii dulmartay waxaana ay diyaaraddu ka degtay deegaanada yahuuddu xooga ku haystaan dadka qaar waxay leeyihiin diyaaraddaasi waxay qaaday murtad cabdiraxmaan ciro oo ay halkaasi geysay ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay maamulkan oo ku aadan in cabdiraxmaan ciro uu joogo magaalada hargeysa iyo in uu ka maqan yahay marka la isku soo xooriyo waxay arrimahan oo idil kusoo beegmayaan xili maamulada talaabiib iyo hargeysa ay kala saxiixdeen heshiis oo maamulka gumaysuhu ku aqoonsaday maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahuna uu bishan januari u fidiyey in uu booqasho ku yimaado deegaanada ay yahuuddu xooga ku haystaan xubintiina caawa cabdiwahaab waa inaga inta
وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan xasaasi ah oo u dhexeeya aqoon-yahanada waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada jubbada hoose abwaanada iyo mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhowaan ku soo dhammaaday degmada kamsuma haddaba maxaa looga hadlay kulankaasi maxaase ka soo baxay kulanka kadibna waxaa dhacay baratan xagga shiishka ah oo loo qabtay ka qaybgalayaashii kulankaasi faysal mahad soomaaliya ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa islamarkaasina tebintan inooga sameeyey
waa hagaag dhegaystayaal waxaa noo soo dhammaaday kulan xog waraysi ah oo ay ka qaybgelayeen qaybaha kala duwan ee hogaanka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimaa udiinka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada kulankii waa uu soo dhammaaday waxaan isku dayi doonaa inaan aruurino aragtidii iyo wixii kulanka ka soo baxay ugu horreyn waxaan soo dhoweyn doonaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekhanaan kusoo dhowow kulankii muddo saacad socda ku dhowaad maxaa ka soo baxay bismillahi alxamdulilahi rabi alcaalamiin wsala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu idaatu andalus waa dhowahay jazaak allahu khayran baarak allahu fiik intaa kadib waa kulan oo aad iyo aad muhiim u ah waa kulan oo aan la qiyaasi karin way halkan ka dhacay iyo wanaagiis iyo khayrkiis weeye kulankan waa kulan aan is leeyahay aad iyo aad baa muhiim u yahay guud ahaan dadka muslimiinta ah baa muhiim u yahay kulankaas waa kulan ka soo qayb galeen culummada rabbaaniyiinta walaayaadka islaamiga ah dhaqanka walaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka abwaanada waa kulan markaan la qiyaasa karin halkaa markaan halkaas u gudbo waxaan leeyahay kulankan waxaa iga baxay waxyaabo aad iyo aad muhiim u ah waxaa kow ka ah in la fahmo macrifatu almukhadadaat asahyaniya walimaaraat fi mantiqati alqarni alafriqiya walcaalam alislaamiya waa in la fahmo macrifo laga qaato sahyanida iyo imaaraadka oo hadda sheeganayo oo iyagana oo imaaraadda islaamiya waa tilmaamayo isku tilmaamayo ee danta ay ka leeyihiin qarniga afriigiga iyo caalamka dhammaan waxa ay ka leeyihiin danta ay ka leeyihiin hadafka ay ka leeyihiin oo ah waa in la fahmo waa taas oo arrin aad iyo aad muhiim u ah aad u weyn ah waa taas oo ah in diinta maanta oo diinta islaamka ina baabi'iyaan taa ugu muhiimsan diinta ina baabi'iyaan taas markan waa in la fahmo oo halkaana laga fahmayo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qodobka labaad waxaa weeyaan is leeyahay saydara almamaraad almaa'iya waa in ay saydareeyaan mamaraadka ee maa'iga ah in ay saydareeyaan ay koobaan baa iga baxay sida bawel mandab iyo anaad suweyd si u saydareeyaan iyadana halkaas waa iga baxay si loo cariiriyo oo ummadda islaamiga ah oo cariir loo saaro loo tadyiiqiyo iyadana halkaas ba iga baxay waxaa kale halkaas iga baxay walaal tawdiix alkhudad asahuniya in la caddeeyo sahunida khudadka iyo ahdaafta ay leeyihiin in halkaas laga caddeeyo sida oo gaar ahaan fi mandiqati shimaal qarbi soomaaliya sida haddaan ku tilmaamin waaqooyiga galbeed ee soomaali wax ka socdo amal iyo waxay ka jiraan in la caddeeyo waxaan kale markan walaal leeyahay halkaasaan ugu faa'iidaysinaya maadaama ahdaaftan iyo howshan isaan loo caddeeyey waxaa maanta nala gudboon oo nala habboon waawe wax kale ma aha waa in cadowgan meel kasta joogo aan iska dhicino aan iska difaacno oo meel aan iska saarno maanta wax kale oo raali ay ku noqonayaan ma jirto walantardaa cankal yahuud walanasaara xataa tattabica milatahum waxay doonayaan marka in diintooda aan raacno wax kasta markaan u sameyno raali nuguma noqonaya ilaa inaad diintooda raacno maahan marka waxaan leenahay dadka aan iska dhicino hubka aan qaadano meel aan iska saarno aan ka bilaawno imaaraadka oo meelahan joogo oo ay horwadaan keligood nooma imaanayaan kuwa socdoona aan ka bilaawno baa leenahay fajazaka allahu khayran baraka allah fiik salaam kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose abu yunis sidoo kaleeto kulanka mashaa'ikh kala duwan ayaa ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekh abu muslim sheekhana kulanka maxaa ka soo baxay bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wa bacd kulankan galabtan ka dhacay goobtan quruxda badan oo ay ka soo qayb galeen salaatiin iyo ugaasyo iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo rag abwaano ah muhaajiriin oo aad iyo aad u qiimo badan oanu jecelnahay iyo dhallinyaro aqoon-yahan ah iyo maamulka iyo wilaayada oo dhinac ah iyo culimo ay ka soo qayb galeen kulankan wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan oo waxaa aad iyo aad loo lafaguray la rogrogay saddex qodob calaaqada ka dhexaysa yuhuudda iyo imaaraad taas waa midda koowaad ta labaad oo daba joogta waxay ahayd maxay tahay ahdaafta yuhuudda ay ka leedahay geyiga soomaaliya iyo ta saddexaad oo ah mowqifka shacabka muslimka soomaaliyeed oo adig arrintaa kaga aadan aad iyo aad baa loo lafaguray warar aad u qiimo badan oo maxaan ku ihahdaa ayaa ka soo baxay runtii iclaamka islaamiga ahna maqal iyo muuqaal lehna aad bay uga soo qayb galeen si wanaagsan baana loo runtii maaragtay waxba loo la kala faa'iiday afkaartana way isbacrimisaaye si fiican baa qofba wixii walaalkii wixii uu sheegay wixii ka dhinaa baa la dhammaystiray waa mahadsan tahay sidoo kale culimmadii meesha ka soo qayb gasha waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiwaaxid sheekhana waxaa laga hadlay arrimo dhowr ah oo yuhuudda iyo ahdaafteeda waxaan ku weydiinaynaa sidoo kaleeto maxaa la gudboon shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ee duulaankan lagu soo qaaday
bismillahi raxmaan araxiim runtii jalsada waa multaqa ikhbaariya aad bay u qaybo badneed waxyaalaha jalasaadka lagu qaymeeyan hadda waxaa ka mid dadka soo xaadiray oo hadda wujuuhdaa la sheegay oo dee culummada iyo salaadiinta walaayada shucarada iclaamka oo qayb ka ah rag aqoonyahan in ay ka soo qayb galeen qodobadii dee looga niqaashayna waa tii adwaaluhu ay sheegeen cilaaqaadka dee yahuudda iyo u dhexeeyey imaaraadka waa looga hadlay ahdaafta yahuudda waa laga hadlay maxaa la gudboon marka ummadda runtii waxaasoo dhibaato mar haddii laga soo sheekeeyey yuhuudna maanta ay timid waxaa mujtamaceenna soomaaliyeed ee qaybaha badan dadka damiirka leh la gudboon horta marka hore damac yahuudda in la diido wax kastoo ay noo meeriyaan ama ay sheegaan in la diido midda labaadna wuxdada maanta inaan ilaashanno midnimadeenni baa lagu soo duulay horey bay noo qaybiyeen bal inta noo hartay inaan ku mitidna midda kale haddee waxa ugu weyn oo laisku haystana waa mabda mabda'ena inaa ilaashano waxaasoo dhan waxaa lagu ilaalin karaa haddii mabda uu yahay iyo hadday midnimo tahay waxaa lagu ilaalin karaa ummaddu maanta inay jihaado haddaan maanta hubkeenna qaadanno oo yuhuud oo dadka maanta dunida jooga ugu shar badan ugu liita ilaahay uu nacay rusushu ay naceen muslimiintu ay naceen xataa gaaladii ay naceen marka waxaa la rabaa inaan maanta la jihaadno oon hubkeenna qaadanno hadday maanta ummaddu jihaadda midnimadana waa ilaashan karnaa mabda'eennana waa ilaashan karnaa jasaaka allahu khayran aad ayuu mahadsan yahay sheekh cabdiwaaxid ayuu kaasi ahaa sidoo kale waxaan u tegi doonaa abwaan hilaal abwaana soo dhowow kulankaan ka qayb gashay dabcan waxaa ka mid ahay dadkii aaraada wax ka dhiibtay maxay tahay aa isleedahay kulanka waa ka soo baxeen bismi llah wasalaatu wasalaam cala rasuulilah allahuma wafiqna lima tuxibad rida bacd n wadaastay walaaleen faysal markaan kulan kulan aad muhiim u abuu ahaa aaraa iyo aragti iyo fikiro waxaa layidhi kolley maan rag waa caana idaad baa layidhi moogta caana idaadna marka la ururiya soo ka baxa aaraa fara badan iyo fikiro iyo qof waliba wuxuu hayey oo u badan ahdaafta yuhuuddu ka leedahay maanshahan geeska afrika iyo qaybiskan marka qaybintan dhulkii soomaalida ay hormuud ka noqotay qaybintiisi iyo sida looga hortegi karo iyo imaarada ku lamaan wax laga yeelaya intaasuu inahaasuu ahaa marka run ahaantii waxaa ka soo baxay in la isla fahmo horta cadowgeennu cidda uu yahay oo la garto inuu imaaraad oo yuhuud ku daaban yahay oonay kala haahayn imaaraad iyo yuhuud saasoo kale waxaa yuhuud doonaysa oo ah inay israa'iil ku horaadhisto inay isku fidiso markaa caalamka islaamka kuwa aan markaa ku hareereysnayn inay xidida ku yeelato ay darafyada muslimiinta ka soo ururiso inay muslimiinta go'doomiso oo dhabarka ka marto kabcadii iyo jasiiratul carab ruudadkii iyo marinadii badda inay iyadu gacanta ku hayso guud ahaan waxaa ka soo baxay markaa in si la isula fahmay guud loolanka soconayo waxa looga jeediyo waxa maanta ka dhacaya geeska afrika in si fiican la iskula fahmo ayaa ka soo baxday dhallinyarada ku dhagaysan doona ee wilaayaadka ku nool ama goobaha ka baxsan wilaayaadka fariintaada aas leedahay waa gaarsiin lahayd dhallinyarada soomaaliyeed meel kastay joogto meel kastoo dhallinyarada soomaaliyeed joogto waxaan leeyahay maanta haddaynu soomaali nahay oo nahay soomaalida waxaynu nahay dad muslimah sidaynu ognahay soomaali dimuqraadiyadu way kusoo hungowday oo way ku midoobi weyday shuuciyadu way ku midoobi weyday four point five way ku midoobi weyday federaal ku midoobi weyday soomaaliya hagarato waxay ku midoobaysay weligeed ka nuslaydoo ah diinta islaamka iyo shareecada inay usoo noqoto maanta waxa soomaaliya ay nin kastoo maanta ay run ka tahay maanta kuwii federaalka joogay ee reer waqooyiga ahaa ee lacagta nasaarada cunayay markii reerkoodii yuhuud hele way yaaceen wax farayar kusii taagan iyo shalay hargeysay ka heesayeen rag fara badan oo ka mid a raggii baarlamaan ku jiray dee awalba lacagta nasaarada kuwan la wada boobayay haddii yuhuud la helay maxay ka qabanayaan ya cid maanta u maqan soomaaliya oo doonaysa diinteeda iyo dalkeeda inay badbaadiso oo aan ahayn bulshada wilaayaadka islaamiga ku dhaqan iyo xarakadaha hogaaminaysaay ma jirto markaa dhallinyarta soomaaliyeed waxaan leeyahay war ninkay run ka tahayo war midnimo wahmiya dowladnimo wahmiya soomaalinimo wahmiya anugu imiga hargeysaan ka soo hijrooday dee axmedooba umaan imaadeen oo nin ogaadeen isaga badin baa looga imanaya magaraysa uma tegi karo xasan gurguurte oo wuxuu doondoonaya ninkay mid gobolla magaraysa kelmid guursanaya meesha soomaaliya isugu iman kartaa waa halkaa diin tusaalo halkaa laa ilaaha rasuullah taalo ayay gebi isugu timi oo kii axmedooba kii gooya ka yimid joogaa kii hargeysa ka yimid joogaa oo kii ka yimid gobolla dhex joogaa diin baa isugu keeni karta kii dibadaha ka yimid joogaa diin baa ina midaynaysa ina walaalaynaysa walaalnimadeenna si diinta aynu ka helayno maanta yayaanay ina seegin daraawiish baa ina seegtay haddaynu maalintii daraawish dila taageeri lahaa qabaa'il baa laga raacay way baabaaday itixaad baa qabaa'il laga raacay waxba ugu tari waayey maanta maxaakiim baa qabaa'il laga raacay oo xabashi laga raacay halkaasay ku dambaysay maantaynu haysanaa shawka iyo xaraka iyo awoode qofka soomaalinimo doonaya run ka tahayna been ka hayna war waanu ku baaqaynaa infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waafisuu fi sabiilillah baan leh soo haleela jihaadka been yaal idinku sheekayn nin soomaali dooniyo kalama hadhin gurguurtana yuhuud buu yeedhana in waliba yuhuud buu dabada ku wadanayaa intaanay faraha ka bixin talo jihaadka la soo haleelo wasalamu calaykum raxmat barkatu asalaam raxmatullahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay abwaanka markana waxaan la kulmaynaa afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee suldaane soo dhowow kulankan dabcan goob joogaad ka ahayd qodobo kala duwana looga hadlayey waxaa ka mid ahaa aadaabta yuhuudda iyo in la garto cadowgaas iyo shirqowladiisa waxaa ka mid ahaa sidee dadka muslimiinta ah ee arrinkaas uga hortegi karaan maxay kula tahay jazaakum allahu khayr aljaza waxsan allahu ilaykum idaacadda andalus waa ku dhawaa walaal jazaakum allahu khayr aljaza walaalow hadda aad i weydiisay see looga hortegi karaa walaal kole allah subxaana watacala horta waa inoo caddeeyey yahuud wuu inoo sheegay allahna wuu inoola hadlay wuxu yhi walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millato ilaa aad diinkooda diinkusheegooda aad ka raacdaan idinka raali noqon maayaan allah waa ayadkaa iyo qur-aanka wuxuu ku soo dejiyey nabigeena caleyhi salaatu wasalaam marka nebi maxamed yahuud muusan raacayn laakiin dadka loo xulayay waa dadka maanta u nacablaynay oo aan arkayno yahuudna haddee ujeeddo kale ma wadato xaqiiqatan halka ay ku soo socoto waxaa soo muuqanaya dareemaysaa limaada maanta falastiin masar magaalooyinkii muslimiinta ahaa way ka soo faraxlat marka waxay istiri halkan bariga africa khilaafa raashidaa ka soo istaagayso hadday soo istaagtay yahuud ada xaggee ku markaa inteed ku badbaadi waana is og tihiin oo haddee nebiga alai slat slam waa noo sheego yahuud hadde waa in la laayo sideedaba mar ayada haddee og tahay oo mutashriiqiin ay yihiin oo kitaabka akhristeen oo siire akhristeen waxay leeyihiin markaan ummaddan halkan ka soo burqanayso maanta say ku hor istaagtaan marka waa in doon la helo meel lasoo helo la fariisto markii la fariista marka ninka markuu fariisto ayuu lugna inta ufisan karaa lugna inta ufisan karaa dabarna u seexan karaa laakiin in aan marka meesha u dhoweyn waxba kama qaban karo ujeedka ay wadato marka way badan tahay yahuudda wax badanaa ku hoos lifaaqan middaa nafta wax ku lifaaqan dadkan hadda la imaaday naftooda agtarkooda muslimiin waa intaan ayaga soo dhowaysamahayne agtarka dadka muslimiin waa meesha maxaan ka samayn karnaa ayada nafteeda maxaan ka dhex qaban karnaaba ayada nafteeda in la dhex dego lagu macnaa waxay wateen afkaartii ay wateen iyo ra'yigii ay wateen iyo diinkusheegii ay wateen ummaddan qayb ka mid in la geliyo ummadda hadda waa aragnay mugti waxaan aragnay oo muuqaal u saaray indhahayga aan arkay nin dhahaya aakhira yeelkeeda aan calankaasaan qaatay anaa indhahayga saaray macnaha aakhira yeelkeed yeelkeed buu leeyahy calankaasaan qaatay ninka macnaa nin shalay la bilaabo maaha marka ninka waxa xaqiiqa ah shalay inaysan ahayn afkaar lagu soo akhriyey lagu soo tababartay lasoo baray macnaha lasoo dhisay oo caqiida ahaan loosoo looga soo dherjiya ka buuxdo marka walaalow haddaad arrintaas marka dadka muslimiinta dadka marka muslimiinta inaynan diintooda marti ka noqonin sunnadooda ay marti ka noqonin oo ummadda in dacwada iyo diinta la gaarsiiyo dacwada iyo diintaana ma soconayso shooka la-aan haddana haddana waa in shooka la helo ummadda nafteeda meesha hadday dacwo ka bilaabaan oo diina ummaddu sheegayna alwalaa walbara ay dhahaan waxaa laga yaaba in laga akhrisana soo ma waa culummada la qabana waa la xiraa culummadaas marka u baahanta wax difaaca ummadda marka waxaa in lagu baraarujiyo mar walbaba kitaabun yahdii wa sayfun yansur in kitaabka dadka lagu hanuuniyo oo kitaabka alla subxana wa tacaala loo akhriyo oo sunnadii la baro alwalaa walbaraa la baro haddana la difaaco wax lagama maarmaan marka yahuudda waa cadow allahna wuxuu leeyahay waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin horta waxaan diin ahayn haddaan nolol ka raadino waan baaba'aynaa xaqiiqatan alxamdulilah rabbialcaalamiin marka nasaaradii oo halkan joogtay iyo imaaraadkii asaga yahuudda macnaha u ahayd wakiilka u ahayd iyo xasan guurguurte iyo axmed madoobe hadda markaad dhegaysato idaacadda islaamiga aad dhegaysato ama wararkooda wargeeska aad dhegaysato mar walba waxay ku soo celceliyaan in muddo dhow dhulkan ila wareegi doonto xarka shawal mujaahidiin oo awood marka yahuud marka taas calool xanuun ku ah midaasaa degdega ka keenayso in macnaha waqooyi oo meel ka helo si macnaha dhow haddii xaggiisa la soo aado waayo nimankan maanta muslimiinta halkan jooga mujaahidiinta barig afrika ku nool maxay dhahaan qaadimuuna qaadimuuna ya aqsa xagee ka fikiraayeen aqsa inay ka xoreeyeen yahuudiya muslimiinta maanta halkan bariga afrika jooga ay ka fikiraayeen marka sida awgeed marka yantahu wuu seexan waay marka war wuxuu yidhi kuwaan bal iska seexisaye meeshaana meeshaana holac ka soo socdaa iyo wax aadan iska celin doonine bal hadda kuwaan ictiraafsi marka ictiraaf beenu u sheegay kolley waa miday ku baabi'i lahayeen biidni illahi tacaala dadka muslimiinta waqooyi joog guud ahaan hadday dhallinyaro ahaan lahaayeen kan dibadda jooga kan macnaha waqooyiga jooga dhammaan waa in jihaad loo istaagaa ilaahay diintii waa in loo istaagaa maanta alxamdulilah rabbialcaalamiin jazaahu llahu khayr aljaza ilahina noo xifday shacal dheer wuxuu yidhi haddaad hub haysat hubkaada ku dagaalan haddaad tababar haysanin hubna haysanin annagaa tababarkana ku siinayn hubkana ku siinayne jihaadka soo haleel marka waxaan leeyahay ummadda jihaadka ha soo haleesho jihaadka lagu cisoobaa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wcalaykum salam raxmatullahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay afhayeenka golaha dhaqanka ayuu kaasi ahaa markana waxaan la kulmaynaa suldaan mutanow oo isna qayb ka ahaa kulankii maanta suldaane adoo soo koobaya qodobo kala duwan oo kulanka looga hadlay maxaa kugu muhiimsanaa isleedahay aarahdii kala duwanayd ee la isweydaarsanayay
awalan alxamdulilah ilaah ayaa mahad iska leh uma maanta kollow sida hadda aad sheegteen amba aan u jeedno muuqan aad ku quruxsan oo lagu falanqaynayay danaha ay ka leedahay yuhuudda dhulka soomaaliya muxuu yahay awalan horta fikirkan yuhuud meesha ku imaaday yuhuud waa laleeyahay ma oge waxaawaay dowlado badan oo yuhuud iyo nasaara boorka isku qarinaya horta hoos fadhiya sida aad og tihiin beri dhoweed maraykanka wuxuu ilaamiyey in soomaaliya uusan dhaqaalo uga baxayn oo kuwa joogo ay isaga tagaan marka maadaama dhaqaalihii maraykanka oo burbur aad u weyn ku yimid uuna hadaayada hore ku bixin jiray maxaa la dhahayay soomaaliya iyo yuhuuddaba kuwa murtadiinta oo soomaaliya joogo dhaqaalo ku bixin jiray yuhuuddan dhaqaalo ku bixin jiray marka wuu fikiray wuxuu ku fikiray maadaama dhaqaalihiisoo hoobanayo iqtisaadda hadda saas weyn uusan jirin in waxa uu bixinayo uu ku bixin jiray dowladahan afrika jooga ee soomaaliya magacyada fara badan leh ku joogo in hal meel dhaqaalihii loo waciyo aad ayuu mahadsan yahay ee suldaan matano ayuu ahaa Ee, markanna waxaan la kulmi doonaa suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa ee, salaadiintii kulanka goobjoogka ahayd suldaan ugu horreyn kusoo dhawow andalus ee, marka xigta kulankan qiimaha badnaa maxaa kaaga baxay adeer waan dhowahay ee, kulankani qiimaha badan horta wuxuu daba socday kulankii jamaahiirta ee, ee jamaca maanta la isugu yimid kulankaa hore waxaa go-aan lagu qaatay in yuhuud loo diyaargaroobo oo lala dagaalamo oo la iska celiyo marka durbe waxaa bilowday in maaragtay la dhaho qaabkee iyo maxaa oo maarata hawsha in hoos loo galo marka kulankan adeer wax badan baa iga baxay waxaa iga baxay waxaa halka lagu caddeeyey ee ahdaafta ay yuhuuddu ka leedahay ee, dhulka soomaaliyeed hadday tahay mid diineed hadday tahay mid dhaqaale hadday tahay mid maaragtay askari marka wax badan oo maaragtay faa'iida ayaa runtii maaragtay kulankan iga baxay oon aad iyo aad ugu faraxsannahay wabilahi towfiiq waa hagaag dhegaystayaal ee, tartankeenii rimaayadii waa uu soo dhammaaday markanna weliga ayaan soo dhoweyn doonaa si uu noogu soo qatimo alwaal soo dhawow bismi illahi raxmaan raxiim idaacatu andalus waa dhowahay jazaaka allahu khayran baraka allahu fiik Een, waxaan joognaa guntii iyo gebagabadii taaganahay allah baa mahad iskale subxaana watacaala dadaalkii iyo juhdigii la bixiyey waxaa la joogaa natiijadii iyo meeshii ugu dambaysay Een, dadaalka markii la dadaalo iskumid la ahaa- lama ahaa- lama ahaanayo haddii la ordo maogtahay waa la kala dheeraynaya haddii la socdo isku socod lama ah Een, jazaaka allahu khayran markan markii la tartamay natiijadii markii saan loo fiiriyey geesaha la fiiriyey kaalinta koowaad waxaa galay een, kaalinta koowaad waxaa galay een, sheekhani sh- waayelkii rugcadaygii shabo muslim iyo een, waxaa la galay een, sheekh mahmuud waa culammada ma ogtahay xaalkooda caadi maaha magara ayaa kaalinta koowaad galay kaalinta saddexaad dhaxaad hayadda ha ii dambayso gadaal baa ka sheegan doona magara waa qursho kala jirta halkaan laga sheegay kaalinta saddexaad waxaa galay sheekhani sheekh cabdiwaahid iyo sheekh jaabir macalin jaabir labada isla galeen allah waa is- waa isbardhacay magarat kaalinta labaad oo dhan markii loo fiiriyo hadday sheegitaankan sidaad noqonayso laakiin labaad ah torow yaa galay iyadan allahu akbar ya markii geesa aan fiiriyo cidkaa dhama male magarat waa kan eh, waaligii oo kula hadlaayo iyo ninka warkii ka qaadayo allahu akbar labada ayagana isla galeen magarti waa kaalinta labaad baa ku- waa ku jiraan alxamdulilah uma alxamdulilah allah waa weydiisana subxaana wa taala Ilah- Ilah- ilahay ikhlaas nooga dhawo ilahay waa weydiisana ilahay na sugo ilahay waa weydiisana cadow ilahay naga jibiyo ilahay waa weydiisana subxaana wa tacaala Een, sida aan u u tartamayno oo aan ugu jirno waa cidduu lahum mastadactu min quwa ilahay in cadowga een, shiishka aan maanta oo liifka aan maanta aan liifayno in cadow ilahay ku aadiyo ilahay u rajaynayna ragga thuquurta joogan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waa idin dhiirigelinaynaa idinkana waxaa idinka rabnaa sahooshi aad u wadaan iyo ka sii daran u liif barta cadowgan la xisaabtama fajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiik
يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka in ka badan toddoba boqol oo qoys oo danyar ah oo ka faa'iiday mashruuc raashin qaybin ah oo ay samaysay wilaayada islaamiga ah ee baahi xilli kulaylo daran uu ka jiro inta badan gobollada dalka soomaaliya dadkuna ay la daalaadhacayaan abaaro daran ayuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee baahi u istaagay waxuu qabashada dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmooyinka wilaayadiisa mashruuc raashin qaybin ah ayay wilaayadu ka samaysay degmada ufuro waxaana raashinka loo qaybiyey toddoba boqol iyo siddeetan qoys oo tabaalaysan kuwaas oo baahi weyn u qabay raashinka la siiyey qoys kasta oo dadkaasi ka mid ah waxaa la siiyey raashin ka kooban bur beriis saliid sonkor iyo agabyo kale oo ay u baahnaayeen dadka muslimiinta ah ugu horrayn idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyey magaaga imeelaan rogamay waa degmada ufuro roog halkay fiili cabdulaahi ibrahim aliyoodheere halkay fiili mujaahidiinta macaawinanin iibiyohayd bur saliid sokor saabuun jirgaamalka ororow yananin iibiy mahadsanyin aduunya akhraabka mahadsanyin aad iyo aad yanka mahadsanyin wal oo hakridi majaraan xaalka fayli shucuurtay faylata xaalka koy daraankigay eediyadaan ka faraxsana macawanada maanka mahadsanaa ilaahay dartiisaan ka mahadsanaa mujaahidiintan qiibidi xaalka sidaasu mujaahidiinta madaja kor allah ka weela gaaladana hoos allah ka weela mustaaf malireen raashingananigebe bur isaliid isokor yananigebe mujaahidiintan ingebedi ilaahay madaja kor ka weela cabdicali ufrow maanta magaalada ufrow ma yaale raashin oo mujaahidiintan ingebi hayta almaylisaliid bur ibarisalisi farxad baananen weeli oo mujaahidiinta mujaahidiintan nasiib bal ka waran maxaa ugu ducaynaysaa mujaahidiinta gaaladana maxaa ku habaareen madaja ilaahay korkuweel galantiya kormarta eed eeda uma xasana
maalin shariif aliere deyinkii ufrow almalisay lama af yoonay sokortiyo yoonusboydolisi idin maala xasan leere fururu maasha allah eeday araday deeg badan ba ilaahayna siiyay araday xarakada noo qibidi alxamdulilah aad ba u mahadsantahay adee shakhsiyaantaada maxaa lagu siiyey ana shakhsiyaanse mayla isiyey loor sokor eh loor bur eh iyo towey loor bariis eh iyo sokor iyo usba daraankay maasha allah wanaagsan eedan faylay siduu daagda maasha allah booskeed meel fiican ku galli ilaahana deersiyey xarakadana deersidi daraankay farxadeed maasha allah boqolkiiba boqolkiiba waa maxasin eedan faylay eedan faylay mujaahidiinta maxaa ugu ducaynaysaa gaaladase maxaa ku habaare mujaahidiinta in galantiyo kor allah weelayo gaaladan hadda isboorkoyaan gaala ilaahay sulug kabi mujaahidiinta kor allah gaale aadan taqaadir ufuro raashin saliid bur bariis cusbo ulmaade khayr allah siiyo gaaladana allah jibiyo saasaan ku ducaynaynaa waa mahasinyin boqolkii boqol waa faraxsantahay haa anin waa ku faraxsanahay madkanahay yoon ilaahay khayr sii jaamac mukhtaar furow waxaan noo qibeeyey raashiin oo kala duwan bariis bur saliid sokor
adiga nafsad ahaantaada maxaa lagu siiyey waxaa lii siiyey haaf bur ah haaf bariis ah sokortiisa saliiddiisa
farxadaada bal ka waran lama soo koobi kara aad aad waa faraxsanahay maasha allah yaa idin siiyey deeqdan oo idin soo gaarsiiyey walaayada islaamiga maxaa ugu ducayn lahayd mujaahidiinta gaalada maxaa ku habaaraysaa mujaahidiinta ilahay gacantooda kor haga dhiga gaaladan ilahay ha dhammeeye caliguur ofurow haa beledada islaamiga bay maanta maxaad ka jiraa bariis bur saliid sokor intaasa weliyada islaamiga iyo maantan iyo nagu siisa kiish bur ah kiish bariis ah oo bahalkan walaaw saliida bahalkan sokorta haa saabuunta iyo cusbada intaasa iga soo aad deegdan maxaa nagu soo gaadhsiiyey ulmaadan weliyada islaamiga yaa nagu soo gaadhsidi waan u ducayni marka gaaladan allaha jibiyo yoona gacantiyo kor allah ka dhagow warka nimankaasaa nagu soo gaadhsiiy magaagay kelmade abdiraxmaan damigu furow mayli isiyay bariis bur sariid sokor yana nasay iyo usba dhatiyo ulmaadaha nasaydu magaagay musmaan xaashi maxamed mayroge ufurow degmada ufurow mayla ebahay saliid sokor bur bariis halka uu yahay meeha iyo aaday jirgaan jirgaanha iyo aadi usbiha iyo aadi sokoraha iyo aadi bariisaha iyo aadi buraha iyo aadi faylana faylana ilaahay amahane maasha allah faylana sidaas ilaahay intii qalantiya ti korjarta intii ilaahay kaweela iyaanka do-ayn gaalada waa roosh iyo ruush allaha sii
magaalay fardeyso degmada furow bariis ibur usbo isaqor jirgaan haanqaad haa nama faraasano maasha allah mujaahidiin farxadda maasha allah haawaasan furow degmada furow raashin aan bariis bur saliid sokor usbo walba raashinkii inta ay dhanweynasii ulmaado yana siidi angama hansano ilaahay intii gaalada unuun guulnoosu ilaahay inka tuugan inkama hansano marka waxaa jeliyaara furo raashin beriisi bure meelaraa sokor isaliid intaasa aa zaayidin keer allaase gaalo allajibi halaag allakarid arfaweynaaleere degmadu furoo rooga maashaalla ayadanka faraasagna raashinkana neengeebi muslimiinta guulalahaasi gaalada allaha jibi eed eedanka faraasagna maashaalla bariis ibur iyaad raashigno ay nooceelanasi maashaalla muslimiinta allahanka gargaaro kuulusheegsheegeeda furo raashina la isi eedeedanka maasunta ya bariis buri soqor iyo saliida lisi ilaahay galanteya guulkowaa ilaahay hajibi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu geeka eedii eeda ayaa anka faraxsagna degmada ufurow raashin faylalaka qeybiyahay lankasta eeda anka faraxsagna ibadkaana tan camal horuma aragna ma ilaahay anka rajaysagnaa lankiyato walaangna siy intii ilaahay cumri dheero ibaadale ilaahay siiw oo ilaahay walbadanu barakale siiw oo ilaahay guulha siiw oo meelbarooga oo ilaahay amahad ishquraleeq qurcaanka kariimka fallagisha ilaahay idin sheeg intii ilaahay ka barbaariyo iyo fadaan geeka masaakiinta eedan lahan qori eedii eed dad badan oon ka faraxsano oo gabalka ka fadhiyo argahay eedii eedan ka hambaliyayaan inka mahadsantiin ilaahay meeli roogdansiinka barakaay tan i ku sii dadaal fayle mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada ufurow ayaa bogaadiyey gurmadka ay mujaahidiinta gaarsiiyeen dadka degmadaasi ku dhaqan bismillahi rahmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacd alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan geerka waliba roogna yeedo oo bulsho weynta degmada ufurow lanqiibiyaw raashin oo ninku kooy inaga xarakada islaamka ninku kooy maamulka ijee ninku kooy insha allaahu geerka waliba ka faraxsangnaa raashinka geerka masaakiintaan ka fadhiyeedu yaa ka faraxsangna oo qof kasta qoys kasta wal isdiisbullo kafanan la siyahaayo taas baa nicmadoo ee marka walilanaa xarakatu shabaab mujaahidiin bacdallaahi nicmadaas waliba isku lehe ilaahay baa isku leh bacdallaahi waliba niin suurtageliyey xarakatu shabaab mujaahidiin niin suurtageliydi waliba lana kiidiyo shahiidi shuhadada ilaahay ku aqbala kiidiyo dhaawacana dhaawaca shay ilaahay bokiisiiye gaaladana allaha jebiye geerka waliba roogne degmadan ufurow olka qiibiy raashin raashinkaas oo tiridiisna badanta bariisa ka jara bura ka jara saliida ka jarta sokoro ka jarta osbi ka jarta saabuunwa ka jara jirgaamo caagag faaruq aya ka jaraan ilaahayba kama hasan ilaahaygii nin suurtageliy intii oo intaas raashin eh hana deersiyaan maamulka islaamka ba ilaahay kama hasanyi dadweynaha markan waliba layina waliba ando ayahaayana mujaahidiinta andoo ayahaayaan gaaladana allah jibiya leeyin insha allah markan muslimiintan oo antigeeka kulantii tuugjiyo ilaahaya nin aqbale ilaahay ob nin aqbalo gaaladun galantiyo hoosaan dhiyaasa kufaartan oo wadan shuha ku batay wadanka nin roogdu galantiyo hoosaan dhiyaasa murtadiinta oo baalroorasanu saas oo kala walyo qaadayaan malle insha allah waliba lanaa galanta mujaahidiinta kor allah ku weela allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka waliba lanaa muslimiinta garabsha kor allah ku weela lana kolibaan makadheeradaw warkana meelaha gaabiya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambayn waxaa goobtii raashin qaybinta degmada ufurow kelimad qayim ah ka jeediyey nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidina almursaliin wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin axbaabiya alkiraam awalan annagoo ka bilaabow nafta tiitay iyo walaalo mayndirdhaarimay taqwallaahi caza wajalla ilaahay obsidiis wa hiya wasiyatullaahi lilawaliina waalaakhiriin waana derdaarinkii rabbi subxaanahu wa tacaalaa unna iyo ummadoogi noo horreeyey baan derdaarimiiwa وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوذ إلهي الدنيا آخر لك الدير في الدنيا والآخرة تاسكدر الحمد لله محضور دن إلهي الله سبحانه وتعالى عليه نعموين كفراب بدن لا haddii una tariinu unaan koobo korna wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa allaha ninka nacmeeya mahanagaana nicmooyinkaas tirada badan la sababtiyo ma dhammaantee ilaahay aan sugnaati tabaaraka wa tacaala bacdallaahi maybaan mahanagaane xarakatu shabaabulmujaahidiin intaas kudu maylana ummata muslimiinta eh maylu kufaday marka koowaad horta nicmada ilaahaysay ina ilaahaynka mahadnagaan bacdallaahi dadkii juhdigaas iyo dadaalkaas habii oo intaas hala gorday walaalajo kolley intinku badan hoob aragaana laakiin intaas sheeni intinku badan hoob aragoona sale sheena lahaay ini gacantiyo ini waa ku badan haan ku badan ini gacantiyo ilaahay ha geliyo ini liinka do'aayo dadkii sugahayn may waa laka shukriyo man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah laumay waaha muslimiinta iyo dadkan ka shukriyaana ilaahayna ma ka shukriyaa waa leeri markan ilaahay laka shukriyo dadka walaalo ee juhdiga biyaha onka horeyso xarakada iyo wilaayada iyo muxaafadaadka oo markaas juhdiga biyahayaan inayoona lanka shukriyo may dhahayeen abaalsho ma gudi karo la aru jazaakum allaahu khayraa waa ingalla inilaru ilaahay subxaanahu wa tacaala hasiinku abaalmariyo dadaalkiina miisaanka aakhir allah siinka kaba inila ero taasa mudunyin kolley atamayd baa isla ogsomnaa antaan hatanta la sheeni lahadda beesluku qaadi ma jaru ma jartee magaalooyinkna niisku weeraw sida baydhabo oo kale basadheero oo kale diinsoor oo kale ini dadka lanweeraw macaawini jarta hay-adi jaraan la eraaw haddana dadkii oo usuba baahnaay haddana la eraaw beesasheena oo beesana ku qaadow boqol doolar boqolii konton doolar boqolii labaatan doolar inay la qaadow inta badanna inta hata geeka gabakan laka biyahaayo oo wanaaganna laka dhiibahaayo inay liinka halaan arrintiyadaa dhibaato waay may kala jare walyoonka magaca darayaan fuud foowog shaqa ku beddelasha raashiin oo may laray inay waro la qodo wara qod waroogii waxaani gudahay markii dhammaadeen waxaani koraayna shabaab liinku obsidi idi tahay berkeed inku qod musqul in qodliliya dadkii musqulla ka godahayo berkeedla ka godahayo oo may laray raashinga laka siiya dhulqodliley lankuleelka maayo dhibaatadan roog usuuba gaajaysan may laray inay haddana laara markaas baadiya dhulqod dhibaatow yadoo dhulna lakiinku godaana beesana lakiinku fadaana yaa ilaahay lankii nasiib shay ka waali irsaagdana ilaahayaa qore bini aadamna bini aadam ma daago koro makhluuq oo dhan makhluuq ma daago koro ilaahaya daago koro haddii maylahna daago koro lamba beertis dhulkan inta ilaahay niin quuyo deegaanka ilaahay niin aaramo xoola niin dararan lamba beertis abuurdo layna daaqasana wada deeri korto amaa laakiin wal oo ama dad muxsiniin ah iskada daran ama lan shaksi ajaabshay ha ku dhiibi makhluuq ma daago kora amaa lankii ilaahay nasiibi intaasoo us wanaagaaska hali yee kafaaye e marka may waaha muslimiinta inii liin do'aayo may ka gaadlahayna geeka beeslaan dhuul qodowlaan amni xumo la'aan oo amniga sugunyi islaamnimo almuslimu akhulmuslimi yaa ka gaadadahay arrintiyadaa maylaku haley raayada tawxiidka hoosteya waliku haleh amaa lankii raayadanku baxsan waliusa gaadadaw ingusa laalushka biyo ingusa mayla raay magaaje iyo intii baasidiisa liska darsado haddana sadkii usalahaya mas walay usalaahay lankala la siyo may ogsantiina ummata maylanka baaqay inay baashaas dhisna buushash inay samaysada baydhabo buushash laka sameeyo balaanta may waaha mawalkii daaku ku tabto hamiinkii buush bayle shaleediye oo macnaha safar xaaramku inay guri shaleediye bariido marka may waaha inay muslimiinta liindo'aayo waana la taageero taageero liigmuuji muslimiinta gacantiyo kor allah ka weelo شباب المجاهدين الله قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال الله جبيه مرتدين الله جبيه يهود الله بابيه ملائكة الله بابيه إلهي كلك قباب الله نيك بدله إلهي كلك قباب الله نيك بدله جيدلك جلك دبي ترون تر الله الله نيك واله إلهي وحولهم قرأ إلهي نيك بي إلهي أهلا وجر معانا إلهي نيك واله ilaahayo madhar midiraare oo roob ilaahu niisheeg ilaahu roob milshaya ku maryayo degdega ilaahu niisheeg ilaahu muslimiinta meelbirwan gacantiyo korkuweel adduunye fi dunyaa walaakhira ilaahun suubi ilaahayo dadka wulaadan ee amuurtana tawaliyahay ilaahu umuurtiyo ninhayo ilaahunka kaalmay ilaahu galbijo may waha ilaahu xagga ilaahu ka sug ilaahu galbijo xagga ka sug ilaahu habaad iyo diinta maanaa sugnaasha ilaahu sii amrijoon ilaahu barakaay wajazaakum allaahu khayr in sha allahu tacaala antaasa kelamaday ka koobee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى